أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani iraxiim dhegaystayaal waa habeen jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha rabiicul awal sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo mu'asasada alkatayb ayaa baahisay filim cusub oo dokumentari ah oo lagu soo bandhigay sababaha keenay weerarkii kow iyo tobankii sebteembar xiisad u dhexaysa maleeshiyaad ka wada tirsan ridada puntland ayaa ka taagan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari maamulka islaamiga ah ee degmada xiindheere ee wilaayada galgaduud ayaa dowladdiina usoo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan diigaan hoostaga degmadaas munaasabad abaalmarin lagu guddoonsiiyey arday kaalimo hore ka galay imtixaanka waxbarashada ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada baay maamul goboleedka ashaada la dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa sheegay in la gaaray dhammaystirka heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay badda soomaaliya ku siiyeen dowladda xabashida itoobiya
أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan mu'asasada alkatayb ayaa baahisay filim cusub oo dokumentari ah oo lagu soo bandhigay sababaha keenay weerarkii kow iyo tobankii sebteembar mu'asasada alkatayb waxay goordhow baahisay filimkii la wada sugayey kaasi oo ah filim dokumentari ah oo lagu soo bandhigayo sababaha keenay weerarkii kow iyo tobankii sebteembar filimkan oo la daawan karo ku dhowaad saacad iyo bar ayaa kusoo baxay saddex luuqadood oo kale ah carabi soomaali iyo ingiriis waana filim wax badan kashifaya oo muhiimad gaar ah ximbaarsan xiisad u dhexaysa maleeshiyaad ka wada tirsan ridada puntland ayaa ka taagan magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari marwaan moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya xiisad colaadeed oo u dhexaysa maleeshiya oo ka wada tirsan maamulka ashaadoola dirirka ah ee la magacbaxay puntland ayaa ka taagan degmada boosaaso ee xarunta gobolka bari halkaasoo ay isku hayaan maleeshiya oo kala taabacsan murtasiciidan iyo kuwa b s f loogu yeero xiisadda ayaa timid markii taliska maleeshiyaadka ashaadoola dirirka ah ee b s f loogu yeero ay soo saareen war-saxaafadeed ay ku sheegayaan in maleeshiya iyaga ka tirsan oo dhaawacyo qaba laga hor istaagay inay ka dhoofaan madaarka boosaaso b s f waxay sheegtay in maamulka garoonka diyaaradaha ee degmada boosaaso uu gacanta ugu jiro ciidamo iyo qono gaar ahaa isla markaana uu noqday mid aan laisku hallin karin shaqada garoonka ayayna sheegeen inay joojiyeen iyagoo uu dignin u diray shirkadaha diyaaradaha sidoo kale waxay dadka shacabka ah ugu baaqeen inay halkaas ka guuraan xiisada boosaaso oo u muuqata mid dagaal isku bedeli karta ayaa durbo waxaa magaalada boosaaso ka bilowday barakac ay samaynayaan dadka deegaanka maamulka ashaadola dirirka ah ee isku magacaabay puntland ayaana si weyn uga carooday barakaca xoogan ay bilaabeen dadka ku dhaqan magaaladaasi mas-uuliyiin u hadlay maamulka saciidin ayaa si adag uga hadlay barakaca ka bilowday magaaladaasi waxayna u goodiyeen gaadiidleyda ka howlgala magaalada boosaaso kuwaasoo ay ku eedeeyeen inay lacaw ka samaynayaan colaadda waa siday hadalka u dhigeen dadka ka faa'iidaysanaya oo baabuureyda ah oo kirooyinka doonaya oo leh nabadgelyo xumaa jidha ee soo baxa idin qaadnaya si lacag uga sameeyaanna shaqaannu ka qabanaynaa waxaan uga digaynaa dareewallada baabuurta kilaalayaasha ah inay nabadgelyada ka doonaan dhaqaale iyagoo nabadgelyo xumo abuuraya ee walaacay ka muujiyeen bulshadu deganaanshaha iyo amniga magaalada boosaaso haddii cid gaar ah ay iyadu bulshada barakicinaysano bulshada iyadu si gaara inay u arkaan waxaan leenahay shacabku ha isdejiyaan guryahooda ha ku sugnaadaan wadayaasha baabuurtana waxaan ugu baaqaynaa inaanaysan dadka magaalada boosaaso aysan ka raadin macaash iyo dhaqaale si ay u barakiciyaan dadka maleeshiyada daacaddu ah siciid cabdulaahi den iyo saraakiisha maleeshiyaadka ashaadola dirirka ah ee b s f magacooda loo soo gaabiyo ayaa horey dirir ku dhex martay gudaha magaalada boosaaso halkaasoo ay askar isaga dileen kuwo kalena ay isaga dhaawaceen lamana oga halkay ku biyo shuban doonta xiisadaha mar kale ka soo cusboonaaday magaalo xeebeedkaasi mahadsanid marwaan maamulka islaamiga ah ee degmada xiindhere ee wilaayada galgaduud ayaa dowladiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas nuur cali warsame abushayba ayaa warbixintan inooga diyaariyey deegaanka jeeca godleye oo hoos yimaada degmada xindhere ee wilaayada islaamiga galgaduud waxaa dowladdiiniha loogu soo afmeeray qaar ka mid ah qaybaha bulshada ee deegaankaasi sida ay warbaahinta islaamiga al-andalus u sheegeen saraakiisha maamulka islaamiga degmada xiindhere dowladda oo socotay muddo toban maalin ah waxaa ka faa'iidaystay dad koru dhaafaya toddobaatameeyo kuwaasoo isugu jiray rag iyo dumar dad waayeelo ah kuwo dhallinyaro ah iyo kuwo da-dhexaad ah iyagoo loo akhriyey duruus qiimo badan oo anfac leh munaasabadii dowladaasi lagu soo gebagabeynayey oo ay ka qayb galeen culimaa udiinka deegaanka macallimiintii dowladda bixinaysay dadkii dowladda loo qabtay iyo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada xiindheere ayaa waxaa laga soo jeediyey dardaarano kala duwan oo loo jeediyey dadkii dowladda ka faa'iidaystay iyo kuwii ka mashquulayba haddaba intaan goobta lagu kala dareerin ayaa idaacadda islaamiga alandalus waxay wax ka weydiisay qaar ka mid a dadkaasi iyagoo sheegay inay dalbanayaan dowlaad hor leh bismillaah anoo ah cabdi cabdulla xasan oo jooga degmada jiica godleeye waxaan qaadanay dowlo socotay toban habeen maantoo sabtiyana xafladeedii la dhigay ma haddaas allah iska leh walaalahayeena soo gaarsiiyey oo intaas noo faa'iideeyey diinta islaamka ee sharafta leh ee macaan kheyr badan allaha siiyo ayaan leenahay intiina muslimiinta ah oo waxgaradka ah taa markii laga soo gudbo ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwii diinta ka faa'iidaysta ilaahay inuu naga dhigo oo haddana ka faa'iidaysta oo ka faa'iidaysta dadka walaalaha ah ee aan dowladda nagala qayb qaadan ee howl adduunyo iyo shaydaanka iyo lambaro kale u baxsheen waxaan leenahay walaalayaal ka faa'iidaysta waa wax qiimo badan waa wax macaan waa wax aakhira iyo adduun labadaba idin anfacaya waa waxaad liibaan ku gaari doontiin walaalihii noo keenay dowladaas oo maskaxdooda ilaahay soo geliyey inay noo faa'iideeyaanoo wakhti nagu baxshaan oo juhdi nagu baxshaan oo shidaal nagu baxshaan oo qubbadaa noo joogaan oo guryahoodii nooga soo tegay ilaahay waxaan uga baryaynaa wax khayr badan amaalmarinna alla ayaa dhiiba ilaahay ha ka abaalmariyo allagana annaha nagu anfaco waxaan ka codsaynaa walaayada sharafta leh maamulka ikiyaarta culamaa udiinka cimrigooda intii ka dhiman kaan yagana ka dhiman oo nool nahay saas inay noogu faa'iideeyaan saas inay nooga faa'iideeyaan dowladda diiniga ah ee ku soo ilaatay deegaanka jeeca godleye ayaa qayb ka ah xamlad dacwi ah oo ka socota dhammaan deegaanada ay degto beesha maxamuud iraab taasoo ku timid iskaashi ay sameeyeen culamaa udiinka deegaanka iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga galgaduud islamarkaana la doonayo in dadka baadiyaha fogfog degan dacwada looga guto mahadsanid abushayba munaasabad abaalmarin lagu guddoonsiinayey arday kaalimaha hore ka galay imtixaanka waxbarashada ayaa ka dhacday degmada labaatan jirow ee wilaayada baay abuu xasaan ayaa warbixinta warkaasi inoo haya xafladan oo ahayd mid si heersare ah loo soo agaasimay waxaa ka qayb galay culummo nuqabo mas-uuliyiinta maamulka islaamiga degmada labaatan jirow xubno ka socday maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay waalidiin iyo marti sharaf kale ujeedka munaasabadda ayaa ahayd bandhigidda natiijo ka dhalatay imtixaanaad laga qaaday maraakista waxbarasho gaar ahaan maraakista ay wax ku bartaan gabdhaha muslimaadka ee ku nool degmada labaatan jirow waxaa imtixaankan si gaara looga qaaday ardayda wax ka barata madrasada asmaa bintu abibakar kuwaas oo kale ah laba qeybood oo kale ahaa qeyb farbar ah iyo qeyb xifdisay tobanka jus ee qur-aanka kariimka waxaana la siiyey abaalmarino ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaanaadka iyo weliba sidoo kale shahaadooyin uu guddoonsiiyey maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee baay ugu horeyn mid ka mid a culummada ayaa munaasabadda kelimadan tawciyada ka jeediyey
ilaahay ma eray aayaddaasi wactasimuu bihablillaahi jamiica amar waayo aayaddan ilaahay hadigiiya la sheegay hadig ilaahay qobsad may hay hadigaas diinta ilaahayo qur-aanka iyo wal alla walaagi hooseeda qur-aanka iyoonay axaadiista nabag asleenka iyoonay anti nakasharahi oo fiqhiga ah ilaahay ma hadlana ka sharaxaya la kajeed markan qobsada la eri markan qobsado kaasa markan yaa insha Allah taala la nisku koyn fada wili ilaahay ma ray jamiican dhamaantin dhamaantin qobsada la ray limo ee qoro ilaahay markaas sadas yeeliwe
mid ka mid a nuqabada ayaa dhankiisa munaasabadda ka hadlay العلم نور ولا العلم نور والجهل ظلام حتى ظلم لا يمر ظلام ولا رمق ديال بدن markuu ma yataha mayl raayus ee wali nini shay wal kumyo aan sheego male wanaaga tii gibdho ka dhaqmaayaan ee sidii biyaalka jiilka la saaro bilanta aan badan hadii aad mayl raay wanaagsanta diin islaam barada hayto anu galgaali hayto anu gaas wala barada wala dadan aan feel laakiin hadii aad ee game fiirsada soo mobilada mayl raayus bilaaga wano ido taalan jaran game ka fiirsada wal hunay fara wal wal wal inkuma ilay soo bibnooni lay meel raayde qalqaaliyaan nugaasi awal mun obado antibah wal yarbi ila raadi oo talay baaqo waxaa la soo bandhigay magacyada qaar ka mid a ardaydii shahaadooyinka la siiyey iyo kuwii kaalmaha sare ka galay imtixaanaadkii laga qaaday iyadoona abaalmarin la guddoonsiiyey qaybihii shahaadadii insha allahu tacaala ayaa weeri doonna maan weereeyahan qodobta gabarta koowaad oo shahaado nusiyaana oo farbarka ku bateey zaynab macalan mustafa insha allahu tacaala mahaninkiigi doone cibaado ibraahim liibaan sacadiyo cabdullaahi maxamed insha allahu may baninkiigi doonta leylo cosmaan aadam kaalinta koowaadnasgaanasada gabrood sadida gabrood tan kowaad hakato insha allahu may dhara magaaji cibaado ibraahim liibaan abaalmarintii waa saddex boqol kun soomaali gabarta dhara magaaji zaynab macalin mustafa cabdullaahi waayahay gabarta saddexaad oo kaalin kowaad gallay waliba waa sacadiye cabdullaahi maxamed kaalalamaame bagale halgabrood waliba lare magaaje leyle cosmaan aadam ofkori olan qaaday waa beese lama bool iyo konton ay abaalmarin hal insha allahu tacaala kaalalamaada galay madrasada asmaa bintu abibakar waxay ka mid tahay maraakiista ay wax ku bartaan haweenka muslimaadka ee ku taalla degmada labaatan jirow waxaana hadda wax ka dhigtay in ka badan laba boqol oo gabdha muslimaad ah kuwaasoo ku nool degmada labaatan jirow iyo deegaanada hoos yimaada mahadsanid abu xasaan ugu dambeyntii maamul goboleedka shaadalla dirirka ah ee isku magacaabay somalilan ayaa sheegay in la gaaray dhammaystirka heshiiskii xaaraanta ahaa ee ay badda soomaaliya ku siiyeen dowladda xabashida itoobiya iyadoo muddo sagaal bilood ah ay kasoo wareegatay markii maamul goboleedka shaadalla dirirka ah ee somalilan iyo itoobiya ay galeen heshiiskii xaaraanta ahaa ee badda soomaaliya lagu siiyey xabashida itoobiya ayaa maamulkaasi ku cadaadinaysay inuu dhagaha ka fureysto baaqyada iyo digniinaha kasoo baxaya shacabka soomaaliyeed islamarkaana uu ka dhabeeyo go-aankii ahaa in labaatan kilomitir oo ka mid ah xeebaha gobolada waqooyi loo gacangeliyo cadowga shacabka soomaaliyeed tan iyo muddadaasi madaxda itoobiya ayaa fagaarayaasha ka sheegayay in qayb ka mid ah badda cas xoog iyo xiilad midooda ay ku qaadan doonaan arrintaas oo soo dadejisay in somalilan ay ku dhawaaqdo in la dhammaystiray heshiiskaasi xaaraanta ah wasiirka arrimaha dibadda somalilan murtad ciise kayd oo shir jaraa-id ku qabtay magaalada hargeysa ayaa si aan gabasho lahayn u sheegay in heshiiskii is-afgaradka ee ay la galeen xabashida uu soo dhammaaday hadda iyo wixii ka dambeeyana ay ku howlan yihiin dhaqangelintiisa waa kan murtadka oo arrimahaasi waxaa maanta halkan aan ku shaacinayaa in heshiiskii somalilan iyo ethoobia ee m o u-ga la odhanaya uu soo dhammaaday haddana muddo aada u dhow agreementkii la dhammayn doono taas guul ba ay tahay dhanka kale maamulka muuse biixi ayaa albaabada isugu dhuftay xafiiska dowladda dabadhilifka ah ee masar ee magaalada hargeysa iyadoona shaqaalihii ka shaqaynayay xafiiskaasi lagu amray in muddo saacado ah uga baxaan magaalada hargeysa maamulka hargeysa ayaa dowladda masar ku eedeeyey inay hubaysay dowladda ridada ee xasan garguurta arrintan ayaana noqon doonta mid kasii darayso xiisadaha dowladda masar iyo kooxda ridada oo dhinac ah iyo xabashida itoobiya iyo maamulka shahadalla diriirka ah ee somalilan guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu